dhinaca soomaaliya haddaan eegno sideedii february soomaaliya madaxweyne cusub ayay yeelatay maxamed cabdilaahi farmaajo si weyn ayaa gudaha iyo dibadda dadka soomaaliyeed ay usoo dhoweeyeen iyo xataa bulshada caalamka ilaa xadkaas inay dadku isu soo baxaan oo ay muujiyaan siday ugu faraxsan yihiin doorashada iyo natiijadeedii maxaad ku fasiri lahayd maxamed xuseen runtii marka la fiiriya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu kaga gadisan yahay shacbiyada ay runtii ugu guuxeen imaashihiisa runtii wuxuu la yimid barnaamij ka gadisan barnaamijyadii ka horreeyey madaxweynayaashii ka horreysay wuxuu la yimid wax la yidhaahdo runtii dagaalkii sokay soomaalia soo uga dhaca muddo hadda soddon sano ku dhowba dadka soomaaliyeed karaamadii iyo sharaftii runtii way ka maqnayd wuxuu geliyey yadadiilo wuxuu geliyey hami in aan sharafteena soo ceshan karno ayadoo isagoo saldhig uga dhigay inaan la xisaabtanno waddamada dariska ah oo siday doonaan waddankeena ka yeelan labo ciidanka amniga ee waddanka u sugi doonana in amazon waddanka laga saaro ee wadamo soomaaliyeed ay waddanka amniga sugayaan labadaas darteed ayay horta ay shacabka ay ugu muujiyeen yadadiilo iyo farxad iyo soo dhoweyn ka gedisan madaxweynayaashii ka horreeyay waaya cabdiqaadir maxaa ku dari lahayd adiga waxaan ku dari lahaa horta soo dhoweynta madaxweyne farmaajo iyo maaragtay dowladdiisa ma ahayn keliya asaga shacabka soomaalida dowlad kastoo la dhiso madaxweyne xasan sheekh maxamed markii la doortay waxaan joogay muqdisho runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhoweeyey shacabka soomaalidana waa shacab uhan hamuun weyn u qaba mar walba inay helaan dowlad runtii soomaaliyeed oo runtii dadka soomaaliyed aad bay dhibaatooyin waaweyn ay u jiraan oo u baahan in dowladdu ay ka gudbiso su-aashu waxay tahay dowladdu ma capitalize karaysa soo dhoweyntaas tirada badan leh oo loo sameeyey ka faa'iidaysato waxaa runtii ayaan daraa aan dhihi karaa tallaabooyinka qalbi dhagax markaa fiiriso tallaabooyinka iminka socda ee nin mucaaradka ah ee la geeyey gurigiisa si iyadoo la marin kheyr sharci ah waxyaabahaasi dowladda waxay ay siinayaan inay ka fogeeyaan shacabka waxyaabihii ugu horreeyey marka la eego ay dowladdu runtii ballan qaaday waxaa ka mid ah abaaraha oo si weyn loogu gurmaday dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba jooga laakiin dhinaca amniga markaan eegno inkastoo dowladda ay samaysay ciidanka xasiloonida weli ay wado isbedello iyo sidii loo habeyn lahaa ciidanka haddana waxaa la leeyahay ama dadka qaar ay ku doodayaan in amnigii weli sidii loogu talagala aanu ahayn waxaa la socotaan in lagu xasuusto sanadkan qaraxii weynaa ee ka dhacay zobe sanadka labada kun iyo toddobayo tobanka maxaa hortaagan amniga dalka seese horey loogu socon karaa ayay kula tahay aan ku celiyay maxamed xuseen run ahaantii markaad fiiriso ilaa iyo intii dagaalada sokeeye soomaaliya dhibaatada bilaabatay laba arrin unbaa xoogga la saarayay in la hagaajiyay waa mid waa midda ku saabsan nabadgelyada tan labaad in la dhiso waxaa la yidhaahda hay-adihii dowladda labadiina waxaad moodaa marwalba marka kasii dambayso horta horumar waa la suubinaya laakiin qaladaadka ay dowladii dowladihii soo maray ilaa iyo cabdilaahi yuusuf ilaa hadda ay isku mid ay yihiin ayaa dareemaysaa marka waa inaan isweydiinaa soomaalida aan isweydiinaa madaxda dhaqangelinayso barnaamijka miyaa qaldan habka ay u marayaan nabadaynta soomaaliya mise barnaamijka laftarkiisa ayaaba qaldanba run ahaantii waxaan ognahay in barnaamijku uusan ahayn barnaamij ka yimid maskax soomaaliyeed ka yimid oo ahaa aysan ahayn uu yahay barnaamij international community ay keeneen asagana ay dhaqaalogeliyaan ciidamana ay ku keeneen ninka soomaaliga siyaasiga inuu yahay nin barnaamijkaasi dhaqangeliyo waktiga hadda waxaa la gaaray marka shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliya inay isweydiiyaan ah war ilaa cabdullaahi yuusuf laga soo bilaabay ilaa hadda nabadgelyadu maxaan u sugi la-anaha waxaa soo martay intaasoo ra-isul wasaare intaasoo madaxweynaha soo martay marka waa inay markaan aan la fiirin shakhsiyaadka wax noqonaya ee la fiiriyo barnaamijka la rabo inuu nabadda lagu sugo wakhti aan sidaa usii dheeran oo labadii kun iyo lixdii ciidankii oo xasilinta kun iyo shan boqol ayay ahayn maxkamadihii wayna xaliyeen marka maxay tahay farqiga u dhexeeya su-aala noocaas oo kale oo runtii inaan isweydiin ayaa ha mar walba waxaa jira runtii waxaan ku dari lahaa amnigu runtii isagaa wuxuu u baahan yahay brogram gaara in laga diyaariyo sababtoo ta amnigu waa securitigii securitigii markii kugu soo dhacdo waxaa laga yaba inay kugu soo dhacdo in uniform gashan oo qoraysita oo nabadgela kontonkii sano tagtay koob iyo labaatankii sano dowladdii militariga iyo dhowr iyo labaatankii sano ku xigtay ee dowladdii maxaa laga dowlad la-aanta ka jirta soomaaliya dowladahan ku meel gaarka ah ay jireen waxaa qofka konton jirkaas soomaaliga maanta maskaxdiisa ku jira waa waayaan violence iyo qori iyo dagaal iyo markuu maqlo amni iyo security runtii waxaa loo baahan yahay securitygu waa peace waa nabad nabadda see lagu abuuraa nabadda waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la sameeyo waxaa ka mid a waxaan nabadda dadka loo samaynayaa ma tahay ownershipkeeda ama ma leeyihiin ayagu nabadda la samaynayo dadka samaynaya ma yihiin dadkii ay u samaynayaan wax ay ka wada qayb galeen bulshada qaybaheedaas kala duwan oo dhan oo amniga samaysatay realitygu wuxuu yahay in iminka ay ka jirto dowladda soomaaliya amnigeeda waxaa mas-uul ka ah amisom siyaasaddeeda waxaa mas-uul ka ah michael keaton iyo iyo iyo iyo umbos marka waxyaabaha loo baahan yahay oo dowladdu ay xooggeeda u baahan tahay waxay ka mid tahay inay kalsooni ka hesho meesha ay amniga ka samaynayso waayahay dhinaca haddaan eegno dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano maraykanka sanadkan aad buu u xoojiyey dabcan madaxweyne trump waxa uu fududeeyey markii hore xanibaadihii iyo shuruudihii saarnaa weerare la geysanayo oo horey barack obama iyo siyaasadihiisii waxbuu ka bedelay maxay soo kordhiyeen ay idinla tahay inkastoo meelaha qaarkood la leeyahay xataa dad rayida ayay dhibaato u geysteen iyo dad xoolo dhaqato ah ma yahay wax qayb ka qaadan kara al-shabaab in laga takhalluso waxaad moodaa in sanadkan keliya saddexdii sana oo ka horreysa lasoo dhaaf sanadkan inta lagu dilay inay ka badan tahay saddexdii sana ka horreysay marka waxaa ficnaan lahayd ama dowladda ha noqoto ama dadka raba in soomaaliya ay hagaagto mucaaradku isku sheegaya ha noqdaan waxay ahayd inay arrimahan oo kale ay runtii ay ka hadlaan ay dadka wixii looga gardaran yahay ilaa wax la baabiinaya dadka la baabiinaya dadkeenna waaye inay dadku tusaan qaladka meesha uu ka jiro si aysan qaladkaasi ummado badan horey loo baabiinay intii dhimateen allahu naxariista hadii laha oo shacab ah waa mahadsan tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda xilligan lagu xasuusan kara waxaa ka mid ah khilaafkii khaliijka oo saameyn ku yeeshay soomaaliya maamuladii dalka intooda badan waxay sheegeen inay raacsan yihiin xulfada uu sacuudigu hogaaminayo dowladdu mowqif dhexdhexaada ayay qaadatay inkastoo dadka qaar u arkaan inay in mowqifkaas ay ku taageertay dowladda qatar khilaafkaas khaliijka ah dhibaato intee la-eg ayuu u geystay dowladdan curdunkay kula tahay qatar muddo dheer ayay qayb weyn ku laheyd arrimaha siyaasadda soomaaliya ee mucaaraadka mar walba waxaa taageerahay dowladda qatar sidoo kale doorashooyinkii labadii doorasho hadda u dhacday waxay ka qayb gashay oo lagu tuhunsan yahay inay dhaqaalo fara badan oo qatar ka yimid dowladda soomaaliya lagu doortay marka sidoo kale dastuurka soomaaliya ma cadda dhibaatadana ka jirta waxa weeyaan oo kumeel gaarka ah dastuurkaas hadda kumeel gaarka ah waxaa ku qoran qodobadiisa markaa fiir waa iska hor imaanayaan in maamul goboleedyadu mar walba lagala tashto siyaasadda dibadda si duruufaha gobolada ka jiraahi aysan u saamayn siyaasadda dowladda waya maxaad ku dar lahayd maxamed xuseen
run ahaantii taasi waxay noqotay arrin soomaalida tusta in dastuurku u yaalo inuusan ahayn dastuur runtii cad oo kala qeexaya awoodaha labada qolo qolo walba waxay sheeganaysaa in uu xaqa ay u leedahay in ay go-aankan ay qaadato dowladdu waxay sheegaysaa waxay leedahay aniga xaqa ayaan u leeyahay dastuuriga ayaa ii ogolaanaya qodobka konton iyo afraad iyo konton iyo saddexaad arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga maamul goboleedyada waxay isla qodobkaas ayay isticmaalayaan oo farqiga ka mid a ay leeyihiin waa in nala tastaa arrimaha oo caalamka intaanan dowladda go-aan naga gaarin marka waxay kutusaysaa dastuurka runtii ma aha dastuur aan runtii ay fahansan yihiin dadka hadda raba inay dhaqan geliyaan ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto maamul goboleedyada ama ha noqoto asxaabta mucaaradka ah run ahaantii maba fahansanin ugu dambeyn ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan dabcan gabagabadii sanadka november doorashaa ka dhacday somalilan oo soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay doorashadii waxay ahayd runtii mid aad iyo aad loo ammaanay oo oo taariikhi ah oo xataa la isticmaalay maaragtay qalabka indhaha doorashadaas marka la eego oo dhacday weliba xilli abaaro ba-an ay ka jireen guud ahaan somalilan ma isleedaha kudayashay mudan tahay oo dhinaca marka la eego dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya waxaa loo baahanya inay cashir ka barato ha si fiican runtii maamulka somalilan ama dowladda somalilan runtii waxay muujiyeen wax la yidhaahdo inay isku tiirsadaan inaan meeshaas ciidamo ajnabina ma joogaan siyaasad dibadeed hadda uu dowlado kale oo fadhi dhex fadhiyo oo siyaasadeeda hagahayo na ma jiraan waa dad soomaaliyeed way isku tashteen doorashay sameeyeen runtii doorashadooda waxay u baahan tahay in ku dayasho soomaalidu inay ku dayato axsaab siyaasi baa la abuuray axsaab siyaasi baa lagu tartamay tartankii waxaa kusoo baxay kulmiye kulmiye maanta isagaa ka ah maaragtay madaxweyne biixi ayaa la doortay marka runtii waa tusaale wanaagsan waxayna soomaaliduna ma ahayn ridwaan markii koowaad oo tusaale wanaagsan soomaaliya lixdan iyo toddobadii lixdan iyo afartii waxaa ka dhacay doorashooyin waxaa lixdan iyo toddobadii madaxweyne ku noqday mudane cabdirashiid cali sharmaarke markii hal cod keliya looga adkaaday madaxweyne adracday marka dadka soomaalidu waxay soo mareen sida hadda uu sheegay walkeen waktigii maxkamadaha waxaa magaalada muqdisho lagu nadeeyey muddo ka yar lix bilood waxaa dadku ay leeyihiin ownershipkeeda waxa weeyaan faa'iida maahan khasaare kama imaanayso aad ba mahadsan tahay gabagabadii maxamed xuseen maxaa ku dar lahayd
runtii waxaan ku dari lahaa laba arrin un baan horta arrinkan ka faa'iidaysan karna waa mid waxaan ognahay inay doorashada ahayd wixii meesha ka dhacay mid boqolkiiba boqol shacabkii somalilan isku raacsan yahay aysan ahayn natiijadii ka soo baxday nin walba sibuu u fasirtay laakiin qoladii tabanaysay in macnaha la dulmay oo ayada xaq u lahayd inay doorashada kusoo baxaan waxay shacabka soomaliya ka baran karaan tanaasulid ayagoo oo tanaasulay ayagoo fiirinaya wax ka weyn ayagoo fiirinaya waddanka nabadgelyadiisa ayagoo fiirinaya ayagoo u turaya shacabkooda taas horta shacabka soomaliya ee koonfurta joogta inay ka barato waa muhiim tan labaad ee arrintaa naga qusaysa waxay tahay qaab nooca saameyn ayay ku yeelan doontaa wadahadaladii horey u jiray somalilan iyo dowladda masilaayin siyaasadii uu horey u waday miyaa jirto mise mid ka bedelan ayuu la imaan doonaa dowladda siday u wejihi jirtay qaabka wadahadalada ma ka gedisanaan doonaa tan taasna iyadana saameyn inay ku yeelataa laga yaabo run ahaantii wax tafaasiil ah runtii aan hayno ma jirto